بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaa noo bilaabanaya dersigeennii labaatanaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu lmukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay wuxuu dersigeennaanu ka hadli doonaa tayamumka wuxuu kaloo ka hadli doonaa qusliga ama qabayska iyo masaa'isha nooca ah weli waxaan ku dhex jirnaa maqaasidda la yidhaha maqaasidu dahaara dahaaradu waxay leedahay maqsadyaal looga qasda bay leedahay dahaarada waxaa looga qasdaa alwuduu waa ka soo baxnay weesada waxaa kaloo looga qasdaa altayamum waa dersigeennan labaatanaad maxaa yaele marka la dahaaro qaadanayo weese waa lagu dahaaro qaataa booraysina waa lagu dahaaro qaataa oo haddee qur'aanka iyo xadiista nabiga ku qoran tahay calayhi salaatu wasalaam masalada saddexaad oo lagu dahaaro qaato waa qabayska oo iyaduna qur'aanka iyo xadiistiibaa ku qoran masalada afaraad oo lagu dahaaro qaato waa isaalatu najaasa la yidhaahdaa waa nijaastoo layska mayro ayada nafteeduna waa dahaaro qaadashada weeyaan ayaduna waa dahaaro qaadashaa la yidhaahdaa marka afarta shay oo dahaaro haddaad maqasho looga qasdo maqaasidu dahaara laisku yidhaha intaas dahaarada waxyaabaha looga qasdaa la yidhahdaa waxaa jira afar masale oo kale oo iyagana la yidhaahdo wasaa'ilu dahaara dahaaradii nafteedii baa lagu sii gaaraa iyagu maqsadkii maaha laakiin waa wasiilo dahaaradii baa lagu gaaraa wasaa'ilu dahaara la yidhaahdaa afartaas waxa weeye almaa waaturaab waalxajaru wa aalatu dabqi baa la yidhahdaa weeyaan waa afartaas masalo afartaas masalo weeyaan almaa'u biyihii iyo waturaabu ciiddii weeyaan ciiddii oo lagu boraysanayey walxajaru dhagaxii naftiisii lagu macnaha istinjoonayey iyo wadabq aaladii wax lagu magdaynayey afartaas shay iyaga naftooda dahaarada lagu gaaraa biyaha in lagu dahaaro qaato waad aragteen oo wax lagu dahiriyo qur'aanka kariimka ilaahay uga hadlay nabigii isticmaalaya calayhi salaatu wasalaam dhagaxa waa soo marnay saddex dhagax nabigeennu inuu ku istinjooday calayhi salaatu wasalaam iyadana dahaara lagu gaaraa waxaa kale oo la yidhaahdaa aturaab ciidda hadda noo imaan doonta fatayamamuu saciidan dayiban ciiddaas dayibka ah ayada nafteedana waa lagu gaara dahaaro oo waa lagu booraystaa waa arki doonaa haddii biyo la waayo qaybta afaraad aalatu dabqi baa la yidhaahdaa dabqiga naftiisa waa wasiilo dahaaro lagu gaaro maxaa yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay qolo macnaha neef ariya ou ka dhintay ama ka baktiyey ou ka baktiyaba u arkay oo neefkii inta jiiday bannaanka iska dhigay markaasuu yidhi oo maxaad ugu intifaaci weydeen buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasay ku dhaheen baa la yidhi rasuulka ilaahayow innahaa mayita waa neef baktiyey annagu ma annagaa baktiga hadda ku intifaaci karno shareecaduusuu nooma diidin markaasuu rasuulku yidhi baa la yidhi neefku hadduu baktiyo in la cuno oo hilibkiisa iyo cuntadii cuniddiisaa xaaraam ah mooyee haragga in lagala baxo lama diidana buu yidhi neefku hadduu baktiyo ama geel ha noqdo ama lo' ha noqdo ama ari ha noqdo maasi walkalba walkhinsiir bay kutubtu leeyihiin ey iyo khinsiir wixii ka soo haray xataa dameerka ha noqdo aan xataa la qalan ilaa dameer lama qasho asaga marnaba eh dameerka ha noqdo bahallada kale ha noqdo xitaa kuwa hadda waraabaha hilibkiisa cunaya alloora waxaa ficneed waxaa ficneed inay dhahaan haraggiisa waa lagu intifaaci karaa laakiin dhurwaal la cunaya bay keeneen say u socdeenoo diinta uga been sheegayeen bay dheheen dhurwey baa la qalan karaa bay dheheen yacni waxa weeye maalin kasta diintii on baa qayb ka mid a baa been laga sheegayaa dhurwaal lama qalan kara weeye bahalladaas waxa weeye mica ay ku collaytamaan lahoo xoolaha ku cuna oo sidaa ah ayaga waxa weeye xadiista rasuulkayba si sariixa ugu soo aroorto cad inaan la qalan karin oo aan la cuni karin weeyaan laakiin haraggooda in lagu intifaaci karaa fiqiga islaam ku qoran haraggooda oo haragga see loogu intifaacaya neef baktiyahuba nabigu ogolaaday neef baktiyey calayhi salaatu wasalaam haragga waxaa lagu samaynayaa buu rasuulku yidhi yudahiruha almaa'u walqardu weeyaan waa la megdaynayaa markii la magdeeyo oo la hagaajiyo oo biyo lagu mayro haraggan haddaad rabto gogol ka dhigo haddaad rabto ku jiifo haddaad rabto masale lagu duka ka dhigo laakiin ruwaagan lama cuni karo dameerka lama cuni karo dacaam hilibkiisa xaraam weeyaan waa bakti waa nijaaso markuu baktiyo haraggiisaas kaliya baa la ogolaaday ashyaada lasoo reebay marka afartaa shay baa la yidhahdaa iyagana wasaa'ilu dahaara laba masalo kaleo waxaa jira la yidhaahdo wasaa'ilu wasaa'ilu dahaara shay dahaaro lagu gaaro ayaa lagu sii gaaraa oo labadaasu maxay yihiin al awaanii waalijtihaad waa awaanida iyo ijtihaadka weeyaan marka tayamumkii baan gelaynaa booraysiga la booraysto hadda booraysiga la booraysto axaadiista nabiga waan arki doonaahe ilaahay wuxuu qur-aanka noogu caddeeyey haddii qofka uu biyo waayo haddii masalan ba qofkii ou ay noqoto wa in kuntum mardaa ow calaa safarin ow jaa'a axadun minkum min alqaa'idi ow laamastum unnisaa falam tajiduu maa'an buu ilaahay leeyahay haddii waxa weeye masalan ba qofkii uusan weese qabin oo masalan ba weesadii ka jabto ama musqusha uu ka soo baxo oo markaa biyo uu ku dahaaro qaato waayo ama uu xanuunsan yaho biyihii in uu isticmaala suuragal u noqon weydo masalanba ama uu musaafir yahayoo biyaba oo waayo oo markaa biyo weyta ku dhacdo fatayamamuu ilaahay wuxuu leeyahay booraysta yacnii booraysta buu ilaahay qur-aanka nagu amrayaa weeyaan u qasda saciidan ciid weeyaan dayiban wanaagsan buu ilaahay leeyahay ciiddaa dayibka ah culummadu waxay ku fasireen assaciid waa isku khilaafeen laakiin waxaa lagu fasiray assaciidu dayib waxa weeye alardu allatii laysa fiiha shajarun walaa nabaat waa saciid dayiba weey saciid dayiba ayaa la yidhaahdaa tafaasiirta lagu fasira bay ka mid tahay weeyaan marka ciiddaa dayibka ah oo daahirka ah u qasda buu ilaahay leeyahy haddaad inta biyihii dalabtaan aad weydaan oo biyo weyta idinku dhacdo markaa ciidda ku booraysta asaciid almustawa min alardi wakadalika qaala lays asaciid alardu almustawiya alatii laa shaya fiiha asaciidu huwa aturaab qaala abu cubayda fi qowli nabiyi iyaakum walqucuuda bisucadaat asucadaat adduruq maakhudun min asaciid wahuwa turaab markaa saciidku waa dhulka baa la yidhahdaa imaam shaafici wuxuu yidhi fi tafsiri fi tafsiiri saciid laa yaqacu ismu saciid ila calaa turaabin dii qubaarin imaam shaafici baa sidaa ku fasiraa fiiri saciidku wax kale ma noqon karo ilaa ciid boor leh ayuu yidhi imaamu shaafici ciiddaas boorka leh ayaa lagu booraysanaya waana tan dadka maanta booraysanaya oo derbiyada ku booraysanaya haddee derbiga ma ahan ciiddii qur-aanku sheegay ama xadiiska nabigu sheegay dadka maanta waxa weeye ee tareemada iyo basaska iyo diyaaradaha iyo isbitaallada waxa weeye gudahooda iskaga dhex booraysanaya oo sidaa oon gacanta iskaga taagaya meel walbay marayaan may diinta ma ilaalinayaan ma ilaalinayaan weeyaan ummaddii ay khaldeenna way khaldameen ayagiina way khaldameen maxaa yeelay ummadda waxa weeye haddii been loo iftoodo waxay u maleeyaan diin bay u malaynayaan diin bay u malaynayaan marka qofka qof kasta inta ilaahay ka baqo waa in uu sida waddada sharciga uu ilaaliyo faslun fi tayamumi booraysiga ayuu fasal u yahay walahu booraysigu wuxuu leeyahay asbaabun asbaab uu ku yimaado wa shuruudun shardiyaalna wuu leeyahay wa furuudun faradyaalna wuu leeyahay wa sunanun sunnooyinna wuu leeyahay wa mubdilaatun waxyaaba buriyana wuu leeyahay booraysigu fa asbaabuhu booraysiga asbaabtiisa yacni asbaabta uu ku yimaado halaahatun saddex weeyaan asbaabta uu ku imaan karo booraysi iskama imaan kara baa lagu yidhi sababaha keeni kara oo qofka in uu booraysto ku kallifin kara waa saddex arrimood buu kitaabku leeyahay faqdulmaa biyo weyto waa saddexdii safiinaha lagu soo maray biyo haddii aad weydo ama xisan uwey ama sharci uwaah haddii biyihii oo dhanba la waayeba ama biyihii nafteedii uusanba mathalanba meesha ay joogaanba uusan tegi karin waa booraysanaya hadduu biyo waayo walmaradu jiro weeyi jiraduna waa sabab kalifta oo jiradu waa maxay nabar baa masalanba kugu yaal ama waad xanuunsan tahay oo biyihii baad meeshii la taabsi dhaawac weeyaan haddii uu xanuunsan yahayo xanuunkaa darteed u booraysanayana waa la ogolyahy waalixtiyaaju baahi weeye ilayhi biyaha loo baahdo licadashi xayawaanin xayawaan oonkii loogu baahdo xayawaankaasoo muxtaramin xurmal xurmal loo yeelay weeyaan la xurmeeyey xayawaan in la dilo aan la ogolayn nafley xurmo leh oon dilkeeda la ogolayn ayaa biyihii u dhibaataysan ama adiga ha naftaada ha noqoto ama qof kula jooga ha noqdo ama musaafir kula socdo ha noqoto ama masaakiin kale ha noqdo ama xoola ha noqdeen mustaqbalka dambe xitaa ha loo baahdee haddii biyahaas loo dhibaataysan yahay oo naf u dhibaataysano ay meesha ku sugan tahay waxaa wujuub kugu ah nafta inaad badbaadiso aduguna aad booraysato weeyaan waxaa jira xayawaan aan xurmo lahayn safiinahan ku soo qaadannay sida taariku salaadka iyo ruuxa waxa weeye murtadkaa iyo gaalka xarbigaa iyo kelbiga caquurka faylagoyga dadcunkaa iyo khinsiirka oo kaleeto iyo kuwaasu azaani almuxsan qofka isagoo nikaax xalaala soo maray haddana zinada gala iyo kulligood kuwaasu xurmo ma lahayn waa soo marnay marka booraysigu arrimahaas asbaabtaasuu leeyahay waxaan gelaynaa shuruudda uu leeyahay wa shuruuduhu booraysiga shuruuddiisu shardiyaalka loo xiro casharatun toban weeyi an yakuuna waa inuu ahaado shardiga koowaad ciidda lagu booraysanayo bituraabin ciid waa inay noqoto weeyaan an yakuuna waa inuu ahaado baa lagu yidhi yacni shardiga koowaad tayamumku waa inuu ahaado dhe bituraabin ciid waa inuu ahaado ciid baa la rabaa weeyaan waa shardi inay ciid noqoto baa la yidhi ciidda masjidka gudihiisa ku jirta lama ogol laakiin ciidda caadiga ah wa an yakuuna ciiddaasu waa inay noqoto daahiran ciidda nafteedu waa inay ciid daahira tahay weeyaan ciid nijaasaa maya ciid daahira baa la rabaa ciid nijaasaa lagaa yeelin maayo waa inay ciiddu daahir taha baa lagu yidhi waxaa kale oo shuruudda ka mid ah loo xirayo wa an laa yakuuna ciiddu waa inaysan ahaanin mustacmalan mustacmal waa inaysan ahaanin mustacmal waxaa looga jeedaa masalanba waa ciidda ku hartay wejiga markaad masaxaysay boorkii ku haray haddaa inta soo gacanta soo marido aad adigu kabacdi tiraa waa kusii booraysanaa lama ogola ma kusii booraysan kartid weeyaan ciiddaasaa la yidhaahdaa mustacmal waxaa kaloo mustacmalka la yidhaahdaa oo booraysigu ciiddiisu mustacmal noqotaa wejiga markaad masaxayday masaxa markaad marisay ciiddii soo firdhoontay kabacdi ee gooni u soocantay waa iyadana mustacmal baa la yidhahdaa ciid marka mustacmala may lama ogola weeyaan shardiga saddexaad wa an laa yukhaalidahu waa inaysan ciiddaa ku khasmin oo ku dermin daqiiqun budo iyo wa naxwuhu budo wixii lamid a sida nuuraddii oo kaleta iyo inaan wax ku darnayn baa la rabaa ciid khaalisaha la doonayaa weeye shardiga shanaad wa an yaqsidahu ciidda waa inuu u qasdo ilay fatayamamuu ilaahay wuxuu leeyahay booraysto u qasda saciidan yacni ciidda waa inuu u qasdo oo isagu doonto weeyaan isagu inuu doonto soo naqliya baa la rabaa shardiga lixaad wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu iyo wa yadayhi wejigiisa iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba garaacid baa lagu yidhi darbataynka waxaa looga jeedaa sidaas marka inta uu gacmaha u saaraya boorka markaasuu wuxuu odhanayaa nawaytu istibaaxata mufta nawaytu istibaaxata asalaad nawaytu istibaaxata asalaad waxaan niyeystay salaad bannaysigeed marka niyada adigoo kuu joogta wejiga imaad niyada ha halmaamin boorki soo qaad aad gacmaha ku soo qaaday sidaana gacmaha dheh si boorka u yaraado xogay wejiga mari marka kulli meel walbo wejiga ka mida si fiican u gaarsii indhaha indhaha gudahooda laguma dhihin meelaha gudadkooda sanka hortiisa hore meelaha asleeda ciiddu ma gaarayso si fiican tartiib wejiga u mari haddana boorkii gacmihii ku soo qaado gacantaa bidixda ah faraheeda midda midig sidaa korkeeda u saar sidaa u wad sidaas u wad sidaas u wad halkaa xusulka gaarsii soo celi sidaa u soo wad suulkaas suulkii kale sidaa ugu keen gacanta kalena sidoo kaleta boorka u mari bes intaas oon baa laga booraystaa marka waxaa shardi ah laba qaadid baa lagu yidhi darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn hal mar ciiddii aad soo qaaday wejigaad ugu booraysay mar labaad baad ku laabatay gacmahaad ugu booraysay waa inay laba darbatayn ahaato waa shardi baa lagu yidhi shardigaas baa loo baahan yaha weeyaan darbatayn baa loo baahan yahay yacnii laba qaadid ood marna u soo qaaddo wejiga marna aad gacmaha u soo qaaddo labadaasaa lagaa doonayaa weeyi darbataynkaas baa la rabaa wa an yamsaxa wa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhu wa yadayhi bidarbatayn yacni laba darbatayn shardiga toddobaad wa an yuziila anajaasata najaasada waa inuu suuliyo awalan marka horeba intuusan booraysan hadduu biyo heli karo najaasta iskaga mayro falow tayamama qabla isaalatiha lam yasix isagoo nijaasta iska mayrin hadduu yidhaha waan booraysanaya booraysigu ansixi maayo hadday suurogeli weydo oo nijaastii wuxuu iskaga mayro waayo ibnu xajar wuxuu leeyahay wuu booraysanayaa weeyaan booraysigiisuna wuu ansaxayaa wuxuuna ayuu leeyahay weeye saxa tayamumuhu cinda ibni xajar laakiin imaamka la yidhaahdo imaamu rameli wuxuu leeyahay booraysi uma jire eh faaqidu dahuurayn buu ka dhigan yahay wuxuu ku booraysana wuu waayey booraysigiina ma suura gelayo biyana waa waaye salaad ha iska tukado wakti xurmo ahaan ah sida faaqidu dahuuraynka oo kale bikullin minhumaa labada imaam mid kastoo ka midana wuxuu leeyahay salaada nuucaasa waa in la soo celiyo mar kastaba la dahaaro kaamila lama haye shardiga sagaala sideedaad wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qiblada waa inuu ku dadaalo qablahu qabla tayamum intuusan booraysan ha baarbaaro dhinaca qibladu ka xigto horta ha raadiyo oo ha ku ijtihaado leanna hadhow markuu booraysto horebuu ka tukanayaa weeye shardiga sagaalaad wa an yakuuna tayamumu booraysigu waa inuu ahaado wa an yakuuna waa inuu ahaado dhe qofku wa an yakuuna waa inuu ahaado yatayamamu mid booraysta bacda dukhuuli lwakti waktigu markuu soo galay kabacdi waa inuu ahaado shaksigu mid booraysta goormuu booraysana haddii la yidhaahdo salaad walba waxaa loo booraystaa waktigeedu markuu soo galo waa shardi maxaa yale waa dahaaro daruuro ah walaa daruurata qabla alwaqti baa la yidhaahdaa marka salaadii duhur markii waktigeedii la gaaro ayuu booraysan karaa ka hor ma booraysan karo shardiga tobnaad ee ugu dambeeya shuruudda booraysiga wa an yatayamama waa inuu u booraysto likulli fariidatin salaad walboo waajiba ama ha noqoto cayniyo sida nadarka ama ha noqoto ow kayra salaatin ka dawaafi addaa'im ow qabaa'an dawaafkii oo kaleeto xataa waxa weeye shay walbo farada baa lagu yidhi fariido walba xataa dawaafku waa farad ilaa weeso u baahan yahay dawaaf qada'a dawaaf adda'a salaadii farducaynta aheed salaadii nadarka wax walbo waajibba ah waa in loo booraystaa weeyaan hal booraysi on baa lagu samayn karaa booraysigaan markaad samaydo salaada ku xigta haddana waa u booraysanaysaa weeye halkii booraysi waxaa lagu tukadaa hal waajib wa furuuduhu booraysiga faradyaalkiisa iyo arkaanta uu leeyahay khamsatun shan weeyi waa shantii safiraha aan ku soo marnay wax cusub maaha alawalu kan koobaad naqlu turaabi ciiddoo lasoo lasoo naqliyo weeyaan ciiddoo lasoo qaado waa rugniga koobaad oo maalanba aad soo qaadato wejiga u soo qaado rugniga labaad athaani niyat listibaaxati bannaysiga la niyeysta weeye linaxwi salaad salaad iyo wixii lamida in aad bannaysanayso waa inaad booraysiga u niyeysto salaad iyo wixii lamida inaad oo dahaaro u baahan sida jaamac la qaado sujuudu tilaawo tamkiinu xaliilin fii xaqi alxaa'idi walaa budda min atacarudi liniyati alfardi weeyaan alcayniyi in tayamama lahu nawaytu tayamuma liistibaaxati fardi salaati waa inuu yidhaahdo salaad waajiba markuu u boraysanayo nawaytu tayamuma liistibaaxati fardi salaati waxaan niyeystay salaad waajiba inaan u booraysanayo in aan bannaysanayo waa inuu macnaha yidhaahdo weeyaan marka niyadaas baa la rabaa buu yidhi wa maxalluhaa niyada booskeedu cinda naqli turaabi ciidda marka lasoo qaadayo agteeday ahaatay waa anagii hadda soo sheegaynay ciidda markaad soo qaadayso niyada la imaad nawaytu istibaaxata nawaytu istibaaxata asalaad ama nawaytu istibaaxata fardi salaati laakiin waa inay daa'im ku ahaato niyadu wayajibu waxaa waajibaya istidaamatuhaa niyada daa'imiddeeda ilaa masxi shayin shay masixiddii intii laga gaaro shaygaasoo min alweji wejiga ka mid a ilaa laga gaaro ilaa laga gaaro waxa weeye masaxa wejiga ciiddii markaad soo qaadaysay waad niyeysatay niyadu waa inay daa'im ahaato ilaa wejiga qayb ka mid a inta laga masaxayo saasaa la yidhahdaa weeyaan saas baa la yidhahdaa haa labada gacmood hal mar oon baa wejiga la wada marinayaa weeye masaxaas asaga waa ka soo hadalnay labada gacmooda saa ugu soo qaado labadooda hal maraad wejiga wada marisay waa laabatay ciiddii baad ku soo qaaday gacanta bidix boorka ay waddo midda midig sidaa u dul mari kulligeed gacanta midig boorkeedana midda bidix dul mari ayagaa midba midba mid lagu masaxaa bes inta kale ah weeyaan arkaantii waxaan dhahnay ou lahaa booraysigu kan koobaad waa ciiddoo lasoo qaado rugniga labaadna waxaan dhahnay waa niyada lianna nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat niyadaasuna laba shay baa la rabaa ciidda markaad soo qaadayso niyadu waa inay kuu joogto wejiga markaad marinaysana ood ku bilaabaysana waa inay joogto weeyaan inta u dhaxayda hadday qalbiga ka baxdo xataa dhib ma leh laakiin waa inay labadaa waqti daa'im ahaato athaalisu rugniga saddexaad masxul weji wejigoo la masaxo weeyaan kayfka loo masaxaana haddaan soo sheegnay alraabicu rugniga afraad ee booraysiga arkaantiisa ka mid a masxulyadayn labada gacmoodoo la masaxo maca almirfiqayni maca alxusullada alkhaamisu rugniga shanaad atartiibu bayna almasxatayn labada masax waa in la tartiibiyo oo wejiga la hormariyo gacmaha lagu xijiyo wa sunanuhu sunnooyinkiisu booraysiga altasmiyatu ilaah magacaabid weeye awalahu bilowgiisa koobaadba waa inaad ilaahay magacood bismi illaahi ku bilowdo weeye watayaamunu midigaysi baa la sunneeyaa midigta boorka ku hormari wa takhfiifu alqubaari boorkoo layska fuudeeyo baa la sunneeyaa fuuh laiska afuufo ama gacmaha saa layskugu dhifto xoogaa boorka waa ka yaraadee waa sunno wa mubdilaatuhu booraysiga waxyaabaha burin kara halaahatun saddex weeye alawalu midka koobaad maabaa buriye booraysiga abdala alwuduu'a weesada wixii burin jiray booraysina way buriyaan wax walboo weese kaa burin jiray booraysigana way buriyaan weeyaan athaanii midka labaad oo booraysigu ku burto alriddatu ilaahan ka meen galnay diintoo laga baxo weeyaan qofku hadduu isagoo hadda booraystay ku hadlo shay diinta looga baxo waa inuu mar labaad ilaahay u toobo keeno oo tawxiidsado oo islaamkii qaato oo haddana mar labaad booraysta weeyaan waa ka buri booraysigii hore athaalithu midka saddexaad oo booraysigu ku buro zawaalu lcudr cudurdaarkiioo suulo weeyaan cudurdaarkiioo suulo baa lagu yidhi cudurdaarkii cudurdaarka waxaa loo booraysanayay marka horeba muxuu ahaa wuxuu ahay sababtii bannayday inaad booraysato biyo la-aan bay ahayd adigoon salaadiiba gelin baa biyihiiba la helay oo hadda maxaad u tukanaysaa marka weyse qaado booraysiga waa buray wuuba buray weeyaan marka ashyaadaasoo dhan ayaa loo sunneeyaa booraysigu oo sunnooyinkaas ayuu leeyahay weeyaan hadda waxaa la yidhaahdaa booraysigu wuxuu ka mid yahay yacni ashyaa wuxuu ka mid yahay aayaddaa qur-aankana waa soo marnoo looga hadlay axaadiista rasuulka nafteedana calayhi salaatu wasalaam isagana booraysiga waa lagu sheegay marka booraysigu wuxuu ka mid yahay axkaamta nabi moxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeennii ka sugnaatay nabigeennii calayhi salaatu wasalaam ficlan oo u sameeyey iyo qowl intaba nabigu waa u sameeyey nabigu wuxuu arkay baa lee nin aan dadka ku xidhan salaadii oon la tukanin markaasuu yidhi yaa fulaan maa manacaka an tusalliya fi lqowm buu yidhi maxaa kugu dhacay dadka inaad la tukato maxaa kuu diiday markaasuu yidhi yaa rasuul allah asaabatnii janaabatun walaa maa waxaa igu dhacday janaabo biyaan ku mayrtana waan waayey qaala nabigu wuxuu yidhi calayka bisaciidi fa innahu yakfiika buu yidhi waxaad laasimtaa buu yidhi ciidda oo boorayso marka qofka junubka ah hadduu biyuu ku qabaysta waayo wuu booraysanayaa booraysigaasna ma aha ciidda inuu ku galgalanayo eh booraysiga hadda aan soo marnay ayuu samaynayaa weeyaan sida hadda aan soo qaadanay ayuu u booraysanayaa ma ahani ciidda isku galgalin maayo oo ciidda macnaha kulligii inta jiifto dhihi maayo kulligayba jirka dhan aan ciid wada mariyo sidaa dhihi maayo baa la yidhi sidaas dhihi maayo weeye caadi buu u booraysanayaa sida haddaba aan soo marnay wejiga iyo gacmaha ayuu ka booraysanaya marka bedel buu ka noqonaa qabayskii dhan ayuu bedel ka noqonaya qabayskii dhammaa ayuu bedel ka noqonaya booraysigu xadiis kaleo waxaa soo aroortay nabigu leeyahay ina saciida dayiba ciidda daahirka ah wuduu'u lmuslim wa in lam yajid ilmaa cashra siniin haddii qofku toban sano xataa biyo uusan helin waxaa u noqonaya weesaqaad iyo dahaaro ciiddaa u noqon karta weeyaan ciiddaasuu iskaga booraysanayaa baa la yidhi intaasoo muddo ah xitaa hadduu biyo waayo oo wax biyaa uusan helin waxa weeye ciiddu iskaga booraysanaya ciiddu iskaga booraysanaya marka taasoo kaleeto ayaa iyadana soo aroortay waxaa kale oo la wariyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qiso waktigiisii dhacday jaabir bin cabdillaahi baa wuxuu yidhi safar baan u baxnay kharajnaa fii safarin safar baan u baxnay fa asaaba rajulan minaa xajarun nin naga mid ahaa dhagax madaxa uga dhacay buu yidhi fa shajahu fii ra'sihi madaxiibuu ka dhaqra buu dhagaxi dhaawac buu marka noqday laftii buu dilaaciyey markaasuu haddana isagoo jiifa buu isku junubay asxaabtii buu su'aalo wuxuu yidhi hal tajiduuna lii ruksatan fi tayamum ma qabaysan karo anoo dhaawac ah biyaha haddaan isgaadhsiiyo madaxaygiiba ila jeexane dhib baa igu dhici kare eh ma ii heli kartaan buu yidhi rukso oo ina booraysta ah markaabay dhaheen adoo biyaha awoodo biyo heli kara annagu ma naqaan rukso lagu heli kara ma naqaan bay dhaheen wow qabaystay fa maata wowba dhintaba ninkii saxaabigii wou dhintay ilahay raadiha ka noqdee falamaa qadimnaa cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam jaabir wuxuu yidhi markaa nabi moxamed u nimid ukhbira bidaalika arrintii baa loo sheegay fa qaala rasuulku wuxuu yidhi qataluuhu qatalahumullah ayagaa dila buu yidhi ilaahay ha dile waa canaan weeyaan war adinkaa dilay buu yidhi masalada qaladkaad u jawaabteen adinkaa macnaha sabab ugu noqday weeye alaa sa'aluu id lam yaclamuu fa inamaa shifaa'u lciyi assu'aalu buu nabigu yidhi إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده wuxuu yidhi qofka aan wax aqoon daawadiisu iyo caafimaadkiisu waa su'aal buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aashu waa daw axbaabi waa daw waa dawada jahliga haddaan jahliga la aamusno oo qof walbaa wuxuu qabo meel iskula xidho masalada uu garan waayey oo meel uusan baarin oo culummada weydiin oo uusan masaladii kitaabaha ka fiirinin oo me uu halkaa kula aamuso oo la xishoodo cudur buu la aamusan yahay dawadiisuna waa su'aal buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam jahliga waxaa ku fileed inuu booraysto oo meesha dhaawacaana u yacnii uu duuduubo yacnii in uu meesha inta dhaawacaa duubo oo jirka inta fayowna uu mayro meesha dhaawacaa darteedna uu u booraysto intaasaa laga rabay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin isagii dhambeba inuu dhinto oo dhibkaa uu macnaha sabab arrintaa ugu noqoto waa arrin wuxuu yidhi dhibaato ah buu nabigeennu adinkaa taas wuxuu yidhi sabab u noqday baa layidhi waa lagu canaantay halkaas waxaa noogu dhammaaday fasalkii ka hadlayey booraysiga booraysiga dadka derbiyada masaxda oo aan sharciga islaamka ka warqabin masaa-isha cilmiga fiiriya oo kutubta usoo laabta ummaddana qalab ha u iftoonnina baan leenahay dadka soomaaliyeed iyo muslimiinta mar walba arrintaa ku kadsoomayana ilaahooda ha uga baqeen oo waxa weeye cilmiga ha faa'iidaysteen weeye darsigeennii labaatanaad ee kitaabkeennii addurarulbahiya intaas ayaan ku soo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco haadaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu